بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وحول الشيخ شروط إجزاء الحجر ثمانية shuruudu ijzaa'i اlxajari waa istijmaarka shuruudda dhagaxa guditaankiisa uu ku gudayo istijmaarka iyo in lagu istinjoodo hamaaniyatun sideed weeyaan an yakuuna inuu noqdo bihalaaثati axjaarin saddex dhagax saddex dhagax waa inuu noqdaa saddex dhagax hadduu ka yaraado asixi maayo waa in ka saddexaad la raadiya halkaa markaa culimadu waxay yidhaahdeen waxaa kale iyadana bannaan hal dhagax oo saddex daraf leh inuu qofku isticmaalo waa dhagax keliya oo saddex daraf leh oo saddex jeer uu ku masixi karay markuu dhinaca uu ku masixo haddana dhinaca kale ku masixi karo haddana dhinaca kale ku masixi karo sidaa daraaddeed ayaa qaarkood waxay ka cabireen halkuu halaa bihalaathati axjaar uu yidhi ayay waxay ka cabireen bihalaaha bihalaathati masaxaat saddex masixitaan markaa saddex masixitaan marka la yidhaahdo hal dhagax baa saddex jeer lagu masixi karaa oo saddex dhinac lagaga masixi karaa saddexdaa masixitaan hadday soo xasilaan waa uu gudaya wa an yunqiya iyo inuu nadiifiyo almaxalla maxalka iyo meesha nijaastu ay ka soo baxday inuu nadiifinayo markaa marka an yunqiya almaxalla waxaa ku baxaya wixii aan nadiifinaynin halkaas sida qururadii oo kale qurura qururaddu waxa ma nadiifiso wixii bay kusii masaxaysaaba meesha markaa qururadda oo kale iyadana lagu istinjoon maayo iyo waxa la midka ah dhagaxa la midka ah ee noocaas oo kale ah wa an laa yajifa najasu nijaasta waa inuuna engegin oo hadday engegto biyo mooyaane wax kaloo zuulinayaa ma jiro walaa yantaqila wa an laa yantaqila waa inaanu meeshiisii aanu ka guurin nijaastu maxalkii markay soo baxaysay markay soo baxaysay maxalkii ay gaadhay waa inaynay dhaafin oo makhrajulbowl walgaayid maxalku waxa weeyaan ay ka soo baxaysay halkii kaadidu kasoo baxaysa iyo saxaradu halkaa wixii gaadhay waynana dhaafin oo meel kale waynana weydaaranin oo ta dambe an laa yujaawiza safxatahuna la mid bay noqonaysa walaa yatraca calayhi waa inaanu kusoo dariyin aakharu nijaas kalena waa inaanu kusoo dariyin bimacnaa waxa weeyaan nijaastii soo baxday ee kaadid ahayd ama saxaradaba ahayd waa inaanu ku darsamin waxaan aan nijaasta aan ahayn dhididna aan ahayn haddii uu ku darsamo nijaas kale hadday ku darsanto walow markuu dhagaxii ku istinjooday dabadeedba ha noqotabe biyo in lagu istinjoodo ayaa waajib noqonaysa nijaastaa kale ku darsamaysa ha noqoto mid qoyan ha noqoto sida kaadidii oo kale ama biyo oo kaleba ha noqoto wax kale inuu ku darsamo yani ama ha noqoto mid qalalan sida saaladii oo kale saaladii xoolaha amaba ciid oo kale markaa nijaastii soo baxaysay wax aan ahayn hadduu ku darsamo ama wax qoyan ha noqdo ama wax qalalan ha noqde waxaa waajib noqonaya in biyo lagu meedho masaladaas waxay u deliishadeen culimmadu xadiidkii cabdillahi bini mascuud radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshii uu ku xaajo gudanayey ayaa uu yimid buu yidhi deetna waxa uu faray inaan u keena saddex dhagax waxaan helay buuri laba dhagax kii saddexaad waan raadiyey oo waan waayey dabeetna waxaan soo qaaday buu yihi saalo marka laba dhagaxi wuxuu u keenay saaladii xoolaha ama saaladii dameerka oo kale ayuu u keenay labadii dhagax uu qaatay buuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaladiina waa uu tuuray wa qaala haadaa rigsun waxaan u yihi saaladina waa nijaas weeyaan markaa saaladu way qalalantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku isinjoodo waa uu diiday marka halka waxay ka qaateen waa in ni- nijaasi meesha ka soo baxday mid kale oo aan ahayn inay ku darsantaa inaan sax ahayn haddii marka ay ku darsanto ama ha qoyanaato ama ha qallalnaatee waxay noqonaysaa markaa in la meedho biyihii ayaa waajib noqonay haddii xataa biyo ku darsamaan kale oo xagga dambena waan ku arki doonaa insha allah Eh, amaba ciidiba ay ku darsanto waxay noqonaysaa in la meedhay noqonaysa dhagax waxba ka tari maayo xaaladaas walaa yujaawiza safxatahu safxadiisana walaa yujaawiza waa an laa yujaawiza waa inaanu dhaafin safxatahu iyo waxashafatahu safxatu l- alya waxa weeyaan ama safxatu dubur eh, dabada waxa weeyaan eh, labadeeda laab labada dhinac isku laabmay marka halkay ka soo baxayso safaxaadkaas way soo maraysa inta ku dhow waa inayna dhaafin hadday dhaafto iyadana biya biyun bay noqonaysa markaa in lagu isinjoodo Eh, waay xashafaduna waa xubinta tarka inteeda hore wey iyadana waa inayna nijaas halkaa ina dhaafin hadday dhaafto oo haraarihiiba ay gaadho matalan xashafada iyo wixii ku dhowaa biyo mooyaane dhagax waxba ka tari maayo walaa yusiibahu maa-un biyona waa inaanay asiibin yacni wixii soo baxayey waa inaanay biyo gaadhin weeyaan an laa yusiiba alkhaarija wixii soo baxay kaadii saxraha waa inaanu gaadhin biyo waa inaanay gaadhin matalan haddii qofku istinjoodo oo wixii ka soo baxay xagga dambe saxrada ahaa uu dhagax uu mariyo saxaradii buu dhagax iska mariyey dabeetana biyuu soo qaadayoo xubintiisii taranka ayuu ku meedhay biyihii baa waxay gaadheen xaggii dambey gaadheen xaggii dambe dhagaxa uu mariyey ayay biyihii gaadheen waxay noqonaysaa markaa biyo mooyaane dhagaxu waxba ka tari maayo marka waxaa la doonayaa halkaa dhagaxa uu mariyey waa inana biyo gaadhin ilaa haddii biyo gaadhaan haddii dhagaxu xuun ka tegay haba yaraadaba hadduu doonee waxaa yar uu ka tegey baa laga yaabaa inuu meeshii markaa uu wasakheeyo dabeetana nijaas soo saaro marka waa in aanay biyana gaadhin weeyaan wixii soo baxay halkii markaa waa inaanay eh, biyuhu ayna gaadhin haddii biyo gaadhaan waa la meedhaya dhagax waxba ka tari maayo wa an takuuna alaxjaaru xajaartu waa inay noqoto daahiratan dhagaxu waa inuu daahir yahay waxaa lagala jeedaa dhagaxu waa daahir laakiin waa inuu nijaasoobin haddaa uu nijaas yahay oo nijaas lagu masaxay oo uu nijaasoobay dhagax nijaasoobay oo marka horeba lagu istijooday oo kaadi leh ama saxaro leh waxba laska marin maayo marka dhagaxa laska marinayaa waa inuu noqdo maxay mid daahira oo aan nijaas aynay gaadhin hadduu nijaasoobo waxba ka tari maayo furuud lwuduui weysada waajibaadkeeda waa arka waa ar- ama arkaanteeda furuud lwuduui sittatun waajibaadka weysadu lix weey alwalu kaga horeeya anniyatu niyada weeyaan athaani ka labaadna qaslulwejhi wejiga meedhitaankiisa weey athaalidu ka saddexaadna qaslulyaddeyni labada gacmood oo la meedho weeyaan maca almirfaqayni iyada oo ay la socoto labada xusubna alraabicu ka afraad masxu shayin waa shay masixitaankii oo min alra'si madaxa ka mid a alkhaamisu ka shanaadna qaslu rijlayni waa labada lugood oo la meedho maca alkacbeyn xusul em, kuraamuhuna ay la socdaan assaadiska lixaadna adtartiibu tartiibta weeye in sidaa ay u kala horeeyaan xubnihii loo kala horreysiiyo halkan wuxuu inooga tilmaamayaa weysadii weysadu waxay yeelanaysaa waajibaad ama arkaan bar haddaad noto labadaba waad ka cabiri kartaa waajibaad sunnayaal makruuhaat mubdilaat waxyaabaha weysadu la-aanteeda inay ku asixayno yani waa waajibaadka inay la yimaado wey iyo sunnayaalna way yeelanay sunnayaalba weysaduna leeda waxyaaba makruuhaadana waa leeda waxyaaba weysada jebiyana waa leeda intaaba waa laga hadlaa waay haddaba weysadii waxaa uga horeysa anniyatu niyada uga horeysa niyadu waa waajib inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa yuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam shay kasta oo cibaado ah oo lala imanayo ilaahayna loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala niyada la-aanteed ku asix maysa cibaadadaasi marka niyadu waa waajib goormaa la niyoonaya isagaa inoo sheegi doona athaani ka labaad gaslu lweji wejiga meedhitaankiisa wey in wejiga la meedho iyaduna waa waajib inta halkan inoogu sheegayo aayadda qur-aanku ilahay inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn halkaa waa waa lagu sheegay dhammaantood laba laba shay baa markaa ka maqan niyada inama alacmaalu biniyat waa daliilo ah ayadda lafteedu waa daliilo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum taas waa laga qaadan kara iyo tartiibta tartiibtana waxaa u daliila rasuulku salى اllahu alayhi waaalihi wasalam aayadda qur-aanka a ilaahay uu ugu sheegay ayuu u weysaystay xubinna xubin muu weydaaninin intuu wejiga meedhay ga lugaha muu meedhin deetana gacmaha kuma xujisiinin deetana madaxa kuma umu dambeysiinin isagoo isweydaariya lama hayo marka halkaas ayay culimadu ka qaateen tartiibtiina markaa gasl weji wejiga meelitaankiisa aayadda qur-aanka u daliilo faqsiluu wujuuhakum wejiguna waa intee waa halkaa fooda timaha ka soo baxa laga soo bilaabo ilaa laftaa garhka hoosteeda carjawda dhegta iyo carjawdaa kale intaa ka dhexaysa weji la yidhaahdaa xagga dhararka mambatu shacr halkaas bay kasoo bilaabantaa timuhu fooda halkaa ay ka soo baxaan ka soo bilow dhararka laftaa garhka soo gaadhsiiya hoosteedaasi balarhkana carjawadaa dhegta ilaa carjawadeedaa kale ayuu noqonayaa intaa ka dhaxaysa ayaa weji la yidhaahdaa in la meedhaa ayaa waajiba intaa in la meedha maxay noqonaysa waajib halkaa waxaa ka soo baxayaa qofka garh kale halkaa markuu timuhu ka soo baxaan garhka dhegta iyo garhka dhexdooda waxa in bannaan baa udhaxaysa in bannaan ayaa udhaxaysa intaa udhaxaysaa wejigay ka mid tahy waa la meedhaya marka wejigay ka mid tahy waa la meedhaya athaalidu ka saddexaadna qaslu yadiin waa labada gacmood meedhitaankooda wey macal mirfaqiin xusulladana ay la socdaan ilaa xusullada ayagana waa la meedhaya xusulka gacmaha ayay ku jiraanoo waa la meedhaya waay halkan waxaynu baraarujinaynaa marka gacmaha la meedhayo in faraha la isdhexgeliya iyadan oo la doonaya waayo halkan gacmuhu halkaa xusulka ilaa iyo intan hor de waa gacantii wey ilaa faruhu marka maca faruhu waa la meedhaa faraha meelaha faraha udhexeeyana waa in ayagana la meedhaa oo biyuhu ay gaadhaan marka markuu meedhayo waa inu soo gaadhsiiyaa meelahanna waa inu biyuhu ay gaadhaan waa inu isku dayaa inu gaadhsiiyo haddii biyuhu halkaa ay gaarhi waayaan oo halkaas iyagoo bannaan uu ka tago weysadiisa asixi mayso alraabicu ka afraadna masxu shay min alra'si wax madaxa ka mida in la masxo wey yacni waajibku wuxuu ku dhacayaa madaxa wax ka mida oo la masxo timaha wax ka mida in la masaxo rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa ka sugnaaday qaabuka uu madaxa uu masaxay ilaa saddex kayfiyadood baa yaa ka sugnaaday mar isagoo timi madaxiisa ayna waxba saarnayn cumaamad iyo koofiyad waxba ayna saarnayn ayuu masaxay halkaa fooduu ka bilaabay qadaad ku gaadhsiiyey dib buu soo celiyey taas waa mid marna cumaamad ama koofiyad buu xidhnaa wixii uu xidhnaa unbuu dusha sare ka masaxay marka labaad marka saddexaadna isagoo madaxa wax ku xidhan ayuu fooddaa hore masaxay intuu fooddaa masaxay ayuu haddana cumaamadda uu xidhnaa ayuu dusha sare haddana kaga kamilo ku dhammaystiray oo masaxay saddexdaa qaabba rasuul ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam marka qofku haddii uu masaxo timihiisa wax ka mida dhib ma leh sida ugu fiicanina waa madaxa oo dhan oo la wada masaxo alkhaamisu ka shanaad gaslu rijlayni waa labada lugood meedhitaankooda weeyi maca alkacbeyni oo ay la jiraan waxa weye kacbeynku kuraamuhu kuraamahana waa la meedhay si ay weysadu u dhammaystirato weysadu sax u noqotona faraha lugaha faraha la dhex gelinaya waayo faraha lugaha dhexdooda in biyuhu gaadhaan baa la doonaya haddii biyuhu ay gaarhi waayaan ayadana waysadii asixi mayso marka biyihii si fiican halkana loo gaadhsiiyaa meelayowga dadku inta badan ay ka tagaan weliba markay degdegayaan oo kale waxaa ka mid a cidhibta iyo kuraanta hoosteeda iyo halka rasmigaadha la yidhaahdo ee baabacada waxa weeyaan cagta waa inuu qofku iska hubsadaa inta waajibka ah inuu hubsadaa la doonaya inuu si fiican u maadho haddii kale weysadiisu way halis bay gelaysaa asaajiska lixaad atartiibu tartiibta wey tartiibta wejiga maxaa ku xiga gacmaha maxaa kusi xiga marka wejiga la meedho ee gacmaha la meedho maxaa ku xiga lugaha madaxa maxaa kusi xiga lugaha maxaa kusi xiga ya way dhamaatay ha sax wey way dhamaatay tartiibta waa kaas waay xubnaha laba labada ah xubno weysada markaynu weysaysanayno ma xubno laba laba ah baa jiro oo la meedho ya waa kuwe gacmaha iyo lugaha gacmaha iyo luguhu waa laba laba gacmuhuna waa laba luguhuna waa laba gacanta midig baa la horreysiini gacanta bidixna waa la dambaysiini in gacanta midig la horreysiiyo bidixi la dambaysiiyaana waa sunna waajib maaha iga wixii laba laba ah laba xubnood kale ah wixii laba xubnooda in midigta la horreysiiyo bidixna la dambaysiiyaa waa sunna iyado waajib maaha waxaa jiro xubin keliya xubin keliya oo midig iyo bidix le may jirtaa ya waa wejiga wejiga mid midigi bidix u leey halku ku leey labada dhaban dhabanka midigta iyo dhabanka bidixa isagu waa xubin keliya innaga waxaan ka warramaynaa laba xubnood oo kala gaara oo midig iyo bidixle laakiin xubin keliya oo midig iyo bidixle maya waad fahamtay mal maranaya halkaa marka qofka hadduu wejigii meedho oo gacmihii markuu uu ku xijisiiyo oo markuu gacmihii ku xijisiini waa midigii bidixee bidixda uu horreysiiyo midigtana uu dambeysiiyaa weysadiisu waa sax wey oo maanu tartiibtii ka tegin may tartiibtii kamu tegin wejiga maxaa ku xigay gacmihii gacmihii ma meedho mise mu meedhin uu meedho waa in wejiga markuu meedho gacmaha ku xijisiiyaa markuu gacmaha ku xijisiinayana gacmihii dee midigii bidix bay yeelanayana waa laba inuu midigta horreysiiyaa waa sax bidixdan uu dambeysay waa sida ugu fiican waana sunnaha weeyi laakiin hadduu labadaa isweydaariyo weysadiisi sax bay ahaanaysa wejigii buu meedhay gacmihiina waa meedhay madaxii waa masaxay dhagihiina waa masaxay lugihii waa midig iyo bidix bidixdii ba horreysiiyey midigtiina waa dambeysiiyey weysadiisi waa sax wey waay tartiibtii w waa way saxsantay waayo lugaha ugu dambeey in la meedho marka halkaan wad fahantay mar maanay waay wuxu uhi sheekhu raximahullah النية ومحلها النية نيdu qصd الشhaي شhaygoo loo qasdiyo weeyaan مqتarinan xaalow yahay mid la xidhiidhsan بفiclihi ficilkiisa la xidhiidhsan ومaxaluhaa niyada maxalkeeda iyo meesheeduna alqalbu qalbiga wey والتلفظ bihaa niyadii in lagu dhawaaqaana sunaة suno wey ووaqتhaa waqtigeeduna cinda gasli awali juz-in min alwejhi qeybta ugu horeysa ee wejiga ka mida maydhitaankeeda agteeda wey waatartiibu tartiibtuna an laa yuqadama cudwun calaa cudwin wa inaan xubinna xubin laga horreysiinin yaa tartiib la yidhaahdaa halkan wuxuu naga warramayaa niyada niyadu luqatan waxaa lahahdaa horta alqasd waa qasdiga wey qofka shaygu u qasdiya ayaa la yidhahdaa nawaytu balada kada yacni waxaan u qasdiyey magaalo hiblaayo ayaan u qasdiyey waxay culimadu yidhaahdeen waxaa dhahdaa casmu lqalbi calaa camal min alacmaal camal acmaasha ka mida oo qalbiga laga goosto ayaa niyo la yidhaahdaa ama faral ha ahaado ama sunnaba ha ahaadee ama siduu sheekhuba inoo sheegay qasdu shay waa shayga oo loo qasdiyo muqtarinan bificlihi iyadoo ficilkeedii markaas la xidhiidhsan oo la socota waay niyadu waxaa loo sharciyey waxay kala socdaa cibaadada iyo caadada waxay kala socdaa oo kale cibaadaadka barhkoodba barh kalena way kala socdaa shay caado ah iyo shay cibaado ah oo isku mid ah ya niyada kala soocaysa iminka maydhashada qofku waa maydhaa oo wuu nadiifsadaa waxaa laga yaaba inuu soo kululaado daetana waa maydhanay maydhasho cibaadaha baa jirta oo sunno ah ama waajibba ah maydhashada cibaadada ah iyo maydhashada qofku isqaboojinayo ina waa isku mide maxaa lagu kala saaraya niyadaa lagu kala saara niyada ayaa lagu kala saaraya fadhiga masaajidku uu fadhiisto ee uu ictikaafayo iyo fadhiga masaajidku uu fadhiisto isagoo doonaya inuu iskaga nasto laba fadhi weeyaan isku mid a midna wuu ku nasanaya midna wuu ictikaafaya labadan fadhi maxaa kala saaraya niyada kala saaraysa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadadii iyo caadadii waxaa kala soocaysa maxay niyada kala soocaysa sida oo kale niyadu waxay kala soocaysaa cibaadooyinka barhkoodba barhka kalena way ka soocaysaa way kala socdaa salaada subax waxaa ka horeeya laba ragcadood oo sunno ah soo sama waa laba ragcadood salaada subaxna waa mise ragcadood laba ragcadood labada ragcadood ee sunnaha ee hore ee salaada subax ka horeeya iyo labada ragcadood ee salaada subax ee faralka ah waxaa lagu kala soocaya maxay niyada lagu kala soocaya niyada lagu kala soocaya waajibkii sunnihi bay kala soocaysa xataa waajibaadkiibay barhkoodu barh kale ka soocaysa salaadii duhur iyo salaadii casar mid walba afar ragcadood waxaa lagu kala soocaya niyadii baa lagu kala soocaya soonkii sunnaha soonkii waajibka niyadaa lagu kala soocaya soonkii waajibka ha laftiisii kala soocaysaayo soonka kafaarada ah iyo soonka ramadaan waxaa lagu kala soocaya maxay niyadii baa lagu kala soocaya marka niyadu waxay kala soocdaa wixii cibaada ah iyo wixii caadaada waxay kale kala socdaa cibaadooyinka laftoodiina way kala soocaysaa kaas waa ka wa maxaluhaa maxalkeedu alqalbu qalbiga wey biitifaaq alculamaa culimadu way isku waafaqsan yihiin waayo niyadu waa alikhlaas walaa yakuunu alikhlaasu ilaa bilqalb ikhlaaskuna qalbigu unbuu noqdaa qalbiga un weeyaan meel kale ma noqdo waayo wاtalafظu biha sunaة in lagu dhawaaqo niyadii iyaduna waa sunno wey qofku waxa uu niyoon doonaa kolley waynu arki doonaana insha allahu ye hadduu salaada tukanayo oo kale wuxuu wuxuu niyoonayaa salaada inay faraltay inay faraltay waa niyoonayaa waxaa kale uu niyoonayaa ficilkeedii dee samaynta uu samaynayana waanu niyoonayaa in salaada uu samaynayo salaaduna ay faral tahay ayaa laga rabaa inuu niyo waay duhur inuu cayimo kolley waa isku ahlucilm wa isku khilaafsan yihiin iyo cadadka ragcaadka inuu sheego kuwa hadduu sheegana waa waa laga rabaa iyadana niyadii way fiicanta waa niyoonaya haddaba qalbigaa laga niyo waxaasna waa qalbiga weeyaan inuu qalbiga ka niyoodaa la doonaya carabka ma kala imanaya oo suu la imanaya wixii uu niyadda qalbiga ku hayay carabkan ma kaga dhawaaqayo oo muxuu noqonaya marka carabka marka kaga dhawaaqayo nawaytu usallii farda الظuhri arbaca ragcaati adaa lilahi tacaala allahu akbar marka carabkii ya laga dhawaaqay hadda soo maarti sheekhu muxuu nagu yihi marka inka carabka laga dhaqo sunne sababtuna waxay leeyihiin qalbigu saacidaya qalbiga waxaad ku haysa marka carabka kala timaadid qalbigu carab carabka qalbigii ayuu caawinaya oo uu saaciidaya u kaalmeynaya sunuuna ka cabiray wاtalafud bihaa sunnat sunno maxaa la yidhahdaa sunno waxaa la yidhaahdaa waa waxa ka soo horjeeda waajibka ya sunna la yhahda muqaabil alwaajib ma طalabahu الshaaricu طalaba غayra jaazimin waa wax uu shaaricu doonay ina la yimaado laakiin wuxuu doonay طalab غayra jaazima jaazim hadda la hada waajib buu noqonay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabuhu sameeyey ee qowl iyo ficil labadaba leh ayaa sunno la yidhaahda marka halkan maxay imanaysaa talafudku marka hore waa sunna weeyaan halkaa waxaan ka qaadanaynaa oo ka muuqanaysaa inuu dee sunnadii rasuulka ka mid noqonayo calayhi الsalaatu wasalaam sidaana maaha in niyada lagu dhawaaqo rasuulka kamay soo aroorin lagamana hayo bisanadi صaxiixi walaa daciifi sanad صaxiix iyo dacif midna lagama hayo xataa xadiis daciif kumuu soo aroorin xata xadiis mawduuci kumuu imanin lagamaba hayaba waana tukaday waa weysaystay waa soomay salaad farale salaad sunna ahba waa la yimi saxaabada dadka waa saxaabadiisii waa baray qaabka loo tukanayo qaabka loo weysaysanayo iyo qaabka loo soomayo iyo qaab wax oo dhanba waa baray isaguna lamu imanin calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisina lama imanin isaga dabadii saxaabadii m lama imanin saxaabadii muu berin bal markuu berayey ninkii salaaddiisa xumeeyey wuxuu ku yidhi idaa qumta ilى الsalaati fakabir marka salaadda wka allahu akbar dheh wuu sheegi lahaa haddii ay tahay wax jira ama isaguba mar uun laga soo warin lahaa mar uun haba yaraata ba haday doonteen saxaabadina lagama soo warin taabiciintana lagama soo warin atbaacu taabiciintana lagama hayo waxaan rasuulku sameynin calayhi الsalaatu wasalaam oo salaadiisa aanu kula imanin saxaabadiisina aynan la imanin muxuu noqonaya sunu noqonaya sunna ma noqonaya wa khayru اlhadyi hadyi muxamedi salى اllahu alayhi waali wasalam hadyina waxa ugu khayr badnay hadyiga rasuulka wamaa ataakum الrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faاntahu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu la yimid waa lala imanaya wixii aanu la iman ee uu ka tegayna waa laga tegaya shaygii uu ka tegay ee aanu ku cibaadaysanin waa laga tegaya sunna tarkiya iyadana la ydhahdo marka halkan talafudku ma noqonayo maxay sunno ma noqonayo culimmada muxaqiqiinta ee culimmada shaaficiyada qaar ka mid ihina way tilmaameen inaynay waxa weeyaan sunno ahayn culimo dowraana sheegtay kitaabka cumdatusaaliga la yidhaahdo sheekh baa sharxay jufri la yidhaahdo sheekaas culimada qaar ka mid ka soo raraya wuxuu odhanaya wa qaala bacd اlculamaa iclam ana niyata hiya alqasd wاlcazm waxaad ogaatee niyada inay tahay alqasd wاlcazm waay wاlcazmu calaa ficli الshay shay in samayntiisa loo qasdiyo la goosto oo la go-aansado niyadu weeyaan wa muxaluha alqalb meesheeduna waa qalbiga wey walaa tacaluqa laha bilisaan carabkana wax xidhiidha lama leh carabkana wax xidhiidhaba lamaba lahaba walidalika lam yunqal can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama walaa can asxaabihi lafdu bixaalin sidaa daraaddeed rasuulka iyo saxaabadiisa lafdi sinaba loogama soo warin bu ohanay lafdu bixaalin sinaba loogama soo warin saxaabadii iyo rasuulka iyo saxaabadiisi markaasu wuxu ley wahadi alcibaaraat alati uxditat cinda اftitaaxi الطahaarati والsalaati yacni cibaaraadkan lasoo derisiiyey marka طahaarada lala imanayo la furfuranayo iyo marka salaada la furfuranayo lala imanayo shaydaanku wuxuu ka dhigay shay markaa waxa weeyaan uu ku ciqaabo amaba uu kula dagaalamo dadka ahlulwaswaaska ah oo wuu ku cadaabayaaba oo qofkii waswaaskaha maanta o dhan buu wadayaa markaasuu sila weli malaha mandiyoonun ku celinayaa waa ku celinayaa ilaa la rukuucba ilaa ama laga yaabo xoogaa weysid inuu muddo dul fadhiyo markaasu wuxuu le walaysa walaysa min asalaati fi shay salaadan wax allay waxay ka mama jirtaba culimo badan baa aynkaasi sheegtay oo fara badan oo culimada shaaficiyada welibana ka mid a way badan yihin damiiroo kale wuxuu odhanayaa qolada waajib kalena markuu radiyay wuxuu odhanayaa iska dhaaf waajiba sun ina sunno tahan daliilba loo haynba ina sunno tahay yaan daliilba loo haynin ayuu odhanay calaa-udiin ibnu cabaar baa ka mid a oo waxaa ka mid ah alqaadi aburabiic sulaymaan ibn cumar ashaafici aljahru binniyati wa bilqira'ati khalfa alimaami laysa min asunati in niyada lala kor loo qaado oo qofku ku dhawaaqo talafunku waa dhawaaqay layn ka mid maaha bu yihi markaa sunnada ka mid maaha bal waa makruuhba hadduu tashwiish soo xasilana waaba xaaraanba dadka hadduu tashwiishinayo calaa ayi xaal niyada in lagu dhawaaqaa sunno maaha culimmada muxaqiqiinta ee shaaficiyaduna waa tilmaameen waqtiyada qaar ka mid a waxaa la sheegaa in imaamu shaafici laftiisa laga soo wariyey niyadaas oo loo nisbeeya hadal ku dhow noocaas oo kale a imaamu shaafici raximah llah a'imadiisu maba is sheeginba qolooyinka waa odhanaya waa sunne qaarkood waxay ka soo qaateen hadal imaamu shaafici raximah llah uu ku tilmaamay waxa weeyaan xajka niyada xajka ayay ugu qiyaas qaateen tan iminka salaada iyo koyoo kale la midkaa haddii markaasi uu wax jiro ahaan lahaa may may ihmaaliyeen sheekh ibn ibnulmuqri la yidhaahdo iyo kitaabkiisa mucjamkaa ku sheegay may ihmaaliyeene de way sheegi lahaayeen intaasoo qarni oo cul ardaydiisii iyo kuwii ka dambeeyey kuwii ka dambeeyey kuwi ka dambeeyey kutubtooda kumay sheegin haddii heli lahaayeenna way sheegi lahaayeen haddii la yidhaahdoba waa ka sugan tahay oo saasay sax ku tahay haddaa la yidhaahdo imaamu shaafici raximala isagoo imaamu inu jaliila de wuxuu sameeyaa sunno maaha wuxuu nin caalimo weyni wuxuu sameeyaa ma sunna sun ma sunno ilaahay loogu dhawaanayo waxaa qofkaasuu sameeyeyba maya imaamu shaafici waa waa weyn yahay waana nagu weyn yahay waana imaam weyn oo caalimo oo a'imadii waaweyneed ka mid a isaga iyo kuwa la midkiihii culimmada la midka ah daliilka wixii ay ku waafaqaanna waa la qaadanaya wixii ku khilaafaanna waa laga tegayaa wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyey un baynagu raacayna rasuulku siduu ilaahay u caabuday baynu u caabudayna sida uu ina faray baynu la imanana wixii uu ka tegay waynu ka tegaynaa culimmada hadalkooda iyo afcaashooda iyadu sunno maaha oo shay sunno kama dhigto iyadoo rasuulku aanu sunnaynin haddii kale mesha waxay noqonaysaa tashriic bay noqonaysaa kaad waaad waxaad tirahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii ka sugnaaday baa ilaahay lagu caabuday bes lagagana dayanaya wixii intaa ka dambeey maya marka talafudku saas buu noqonaya so talafud biha sunnatun sunno maaha daliilna looma hayo a'imadii waaweyneedna waa uu wa ay sheegeen waay markaa kole faahfaahinteedu waqti kale noqon doonta insha allah aqwaasha culimmada shaaficiyada laftooda ay tilmaamaya inuuna sunnona ahayn qaarkood waxay tilmaamayaanba inuu iska dhaaf waxa weeyaan inuu sunno noqdee inaan asalba loo haynin waqtiya waqtiya munaasaba ayaynu akhri doono culimo badan weeyaan oo jalaaludiin asuyuuqi baa ka mid a adruuci baa ka mid a shayraazi baa ka mid a rag kaloo muta-akhirina baa ka mid a waa badan yihin wa waqtuhaa waqtiga niyadu cinda gasli awali juzin min alwajhi wejiga qeybta ugu horeysa marka la meedhayo agteeda ayuu ahaaday weysada waajibka ugu horeeya waa kee ya waajibka ugu horeya waa maxay ee la meedhayaa waa wejiga wey wejiga marka la meedhaya la niyoonaya haddana awalu juz-in qeybta ugu horeysa biyihuu soo qaaday markuu halkaa fooda sidaa u saaro ayuu niyoonaya hadduu biyo soo qaado oo uu foodaasi saaro biyihii oo markuu ilaa halkaa uu soo gaadhsiy qaybtan wejiga markuu soo meedhay uu niyoodo niyadii ma asaxayso waayo yaa ka jawaabay hay ha wejigii niyadana socdaan sax wey sax wey yaa kale fadal ya kor qaadda kor qaad istaago istaag halku maqle haye haa fariid qayb wejiga ka mid a ayuu bilaniyo ku meedhay markuu soo qaaday fooddaasu u meedhay muu niyoonin intii ka dambeysuu niyooday intaa wuxuu meedhay isagoo aan niyoonin markaa bilaniyu ku meedhay lamana rabo maxaa la doonayaa inuu niyo ku meedhaa la doonaya marka marka ugu horeysa buu ku bilaabaya sidaadu ugu bilaabo aanu wejigiina meedhin qaybtii ugu horreysa uu bilaabay ayaa uu niyoonaya meesha waxa ka soo baxaysa ka hor ma niyoon kara kadibna ma niyoon kara kadib kadibta waan ka saarnay meesha soo ma oo ma asaxaysa iyadu laakiin ka hor intaanu wejigaba meedhinba haa uu niyoon kara markuu luqluqanaya iyo markuu farxalanaya iyo luqluqashada iyo markaa wuu soo niyoon karaa niyadu uu bilaabaya laakiin waxaa fiican inay niyadaasi daa'imto ilaa inta wejiga meedhayo niyadu in ay daa'imto ilaa inta weysada ay dhammaanaysaa way fiicanta laakiin waajib ma waajib ma marka ugu horreysa uu niyoodo wejiguu meedhay haddii niyad halkaa ku hadho weysadiisa sax bay saa ku ahaanaysa ya weysadiisa saasay sax ku ahaanaysa waatartiibu tartiibtuna an laa yuqadama cudwun calaa cudwin xubin waa inaan xubin laga horreysiinin ninka hadeerta sheegin almaau qaliilu wa kafiiru almaau biyuhu qaliilu wa kafiiru biyuhu waa yaryihi waana badanyihin biyo yar iyo biyo badan bay uqaybsamayaan almaau biyuhu qaliilu waa yaryihiin biyo yar bay uqaybsami doonaan wa kahiirun iyo biyo fara badan alqaliilu biyaha yari maa duuna alqolatayn alqolatayn wixii ka yar weeye walkahiiru biyaha badanina qolataani laba qoladood weeyaan fa akaru iyo wax ka badan alqaliilu biyaha yari yatanajasu waxa uu ku nijaasoobaya biwuquuci najaasati fiihi nijaas dhicitaan ay ku dhacday awgeed ayaa uu ku nijaasoobaya wain lam yatagayar yanu bedelminbe walmaau lkaiiru biyaha faraha badanina laa yatanajasu nijaasoobi maayo ilaa idaa tagayara markuu isbedelo mooyaane طacmuhu dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixuhu ama urtiisu halkan wuxuu inoo galay biyaha biyuhu way qaybsamaan mar waxay u qaybsamayaan biyo yar iyo biyo fara badan mar waxay u qabsamayaan biyo daahira oo wax daahirinaya biyo daahira oo in lagu dahaaro qaata ay makruuh tahay iyo biyo daahira oo waxa weeyaan waxba aan daahirinayn iyo biyo nijaasa ko insha allah tafaasiisha waynu tegi doonaa lakin mika halkan wuxuu naga warramayaa biyaha yaridoodi iyo bedlidooda maxaa la xidhiidha waxaa la xidhiidha haddii nijaasi ku dhacdo wixii ka ratimayaba la xidhiidha biyuu marka waxay noqonayaan biyo yar iyo biyo badan almaau qaliil wa kafiir labadaas way qaybsanayaan biyaha yar waa intee biyaha badanna waa intee biyuhu haddii qollatayn ay gaadhaan waa biyo badan haddii qollatayn ay ka yaraadaanna waa biyo yar intaas waadax ma ya waay adiga ha istaag maxaynu ku xadeennay biyaha yaridoodii badidoodii ya may xagga jasa weli maynaan gaadhine bandinta iyo yarad maxay kala noqonaya intee bay yaa lagu xadeynaya duuna alqolatayn duuna alqolatayn iyo qolataan waay soo maha waa sax fadhiiso waxaan nidhi biyuhu haddii qolatayn ay gaadhaan waa biyo badan haddii qolatayn ay ka yar yihiin waa biyo yar marka halkey kala saaraysa meesha kala saaraysa waa halkey adiga sheekh maxaa udda xidhan adiga adiga ha maxaa kala saaraya ha mala socota casharka horta ya horta adaan kula hadlaya hadde haye haye sheeg haddaba ها maxaa kala saaraya inu soo mahayn horta su-aashu maxaa kala saaraya so su-aasha lama socon markaa soo ma aragtid maxaa kala saaraya biyaha yarid iyo biduud maxaa kala saaraya qollataanka qollataan hadday gaadhaan hee waa biyo badan hadday ka yar yihiinna biyo yar waa intaas wey horta haddaa lagu dhaha biyaha yari biyaha yari waa intee haddaa la yidhahda adu maxaad ku jawaabaysaa adigu ya fariid waa qollatayn waa qollatayn wixii ka yar weeyaan qollatayn ha odhanin biyaha yar dadtana waa qollatayn biyaha badan wey kaas qollatayn wixii ka yar weeye maa duuna alqollatayn su-aal kalaad ka soo baxaysa meesha soo maha su-aasha kale waa maxay qollatoyne maxaa tahay dee mayna sahayn qollataynku waa maxay ma garanaysa ya ya maya waay qollataynka culimmadii hore way isku khilaafeen qaarkood waxay dhaheen waa qolladu waa jalxad jalxad weyn weeyaan laba jalxadood waa weyn laakiin qoladan mucaasiriinta waxay yidhaahdeen qollataynka waxaa la idhahdaa laba boqol oo litir xagga litirka marka loo bedelo waa laba boqol oo litir marka laba boqol oo litir maxay noqonaya waa foosto foostadu waa laba boqol oo litir foostada mise laba boqol oo litir marka biyuhu haddii intaa gaadhaan laba boqol oo litir hadday gaadhaan waa biyo badan haddii intaa ay gaadhi waayaanna waa biyo yar horta intaa inoo hay waxaa inoo hadhay biyuhu markay yar nijaasta markay ku dhacdo haddii biyuhu ay yar yihiin nijaasina ay ku dhacdo biyahaasi waa nijaas haddii biyuhu nijaas ku dhacdo biyo badan haddii nijaas ku dhacdona waxaa la eegi doonaa inay biyahaasi isbedeleen iyonan isbedelin haddii biyuhu ay isbedeleen dhadhankii ama urtii dhadhankii ama urtii ama midabkii mid ka midu isbedelo saddexdaa mid ka mid a urta iyo dhadhanka iyo midabka mid ka mid a hadduu isbedelo biyahaasi maxay noqonayaan nijaas haddayna isbedelinna daahir daahir waay waa waadix soo ma haddaba su-aasha inoo imanaysa su-aasha waxa weeyaan biyaha hadday nijaas ku dhacdo biyahaasi ma daahir baa soo nijaas yaa ka jawaabay yaad cid ka jawaab inta ka jawaabsa farta taago inta ka jawaabsa waaba in yarbe rag badan baa ayaan garanayn miya soo naga sheegin in yar baa taagtay raggaan taagin baan daba ka dooranaya ya adiga adiga ha ha istaag maada istaag waa ninkan kaasoo horreyn doonay waxaa mal ka jawaabba adiga laftaada waay biyu haddii haddii nijaas nijaas haddii biyo biyuhu hadday ku dhacaan nijaas haddii bi biyo haddii nijaasooba nijaas ku dhacdo xukunkeedu muxuu noqonaya haye waay fariid waa saas wey biyo waxaynu eegaynaa ma biyahan nijaas ku dhacday ma biyo badan baa masoo biyo yar haddaa la dha waa biyo yar wax waa nijaas haliska daaday yaa lagu weysiisan yaa lagu daharo qadan waxba maxaa hadhay biyihii waxa way badan yihiin biyaha mar haddii biyihii bateen ya waxaa la eegi doonaa saddex wasfi inay mid ka mid isbedelo urtii baa isbedeshay waa nijaas dhadhankii baa isbedelay waa nijaas ama waxa isbedelay midabki waa nijaas saddexda midna isma bedelin waa daahir sidooda loo deliy almaw qaliilun wakaiirun alqaliilu maa duuna qolatayn qolatayn wixii ka yar weeyaan walkaiiruna qolataan iyo faakharu intaa in ka badan weeyi qolataan wixii ka badan alqaliilu yatanajasu wuxuu ku nijaasooba biwuquuci najaasati fi nijaas dhicitaan ay ku dhacday buu ku nijaasoobaya wain lam yataqayar un isbedelin be walmaa lkaiiru biyaha faraha badana laa yatanajasu nijaasoobi maayo ilaa idaa tagayara inuu isbedelo mooyaane acmuhu midab dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixu ama urtiisu saddexduba in isbedelaan shardi maaha mid ka mida hadduu isbedelo hadda mid ka mid haduu isbedelo muxuu noqonayaa nijaas haddii laga waayo intaban muxuu noqonayaa daahir waayo baaldi aad ku weyseysanaysay ama baaldi biyo ama guriga yaalay ayaa ilmo yaroo caruuri agtiisa ku kaaji deetana nijaastiiba duushay waad arkaysaa adu inuu nijaastii inta duushay ku dhacdaba aduu meeshoo taaganta waad arkaysa biyaha maxaa maxaa laga yeelayaa ya biyahaasi waa waayo maxay ka yeelihiin qolatan fari markaas gudayna sala allahu cala nabiyina maxamed wa ala sabi